galab wanaagsan dhammaantiinma meel kastoo aad joogtaan waa khamiis bisha augost ay tahay sanadka halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinkaga imanaysa stuudiogaanu ku leenahay magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamac wararka maantana waxaa ka mida waalidiinta caruurtu ay u dhasheen oo la siin doono lacagaha kaydka ee subaranweshinka la yidhaahdo iyadoo hore loogu ballanqaaday waalidkaasi in la siinayo fasax markaasi mushaarkoodu u soconayo australiyana waxa ay samaysanaysaa gantaalaha riidada dheer iyadoo warshad cusub laga furayo magaalada newcastle waalidiinta caruurtu ay u dhashaan ayaa dhowaan waxaa la siin doonaa ayaa la yiri lacagaha kaydka ee subaranweshinka la yidhaahdo tan oo dheeraad ku ah lacagihii hore loogu ballanqaaday oo dowladda federaalka ay bixinaysay oo ah lacago la siinayo markay fasaxa waalidnimada qaataan iyadoo sharci arrinta lagu fulinayo la filayo in la horgeeyo baarlamaanka maanta oo khamiisa sharcigan ayaa u ogolaanaya waalidiinta inay helaan labiyo toban boqolkiiba lacagaha subaranweshinka la yidhaahdo markii baarlamaanku ansixiyana waxa uu dhaqangeli doonaa bisha julaay ta isbedelo lagu sameynayo hay-adda caymiska naafada ayaa la filayaa in baarlamaanku maanta uu ansixiyo dowladda ayaa isku dayeysa inay xakamayso lacagta ku baxda nidaamkan oo afartan iyo lix bilyan gaaraysa iyadoo la sheegay in haddii aan wax laga bedelin ay lacagtaasi sii kordhayso ayna dhaafi doonto lacagta ku baxda medicaerka muddo laba sano gudahooda australia ayaa waxay dhisanaysaabaa layidhi gantaalaha ridada dheer iyadoo warshad cusub looga furayo magaalada newcastle dowladda ayaa sheegtay inay sideed boqol iyo konton milyan oo dollar mashruucan iyadu ku bixin doonto iyadoo sidoo kale la kaashanaysa shirkadda cronenburg defence australia oo iyadu sameynaysa gantaalaha in ka badan boqol qareemo iyo sharci yaqaana ayaa ugu baaqaya dowladda australia inay dib u eegid ku sameyso xiriirka dhaqaale ee ay la leedahay dalka israa'iil dadkan ayaa afartaa ku fiiqay xukun dhowaan ay gaartay maxkamadda cadaaladda caalamiga taasoo su-aal ka keentay sharciyadda israa'iil ay ku haysato dhulalka west bank iyo bariga magaalada jeruusalaam dadkan ayaa ku doodaya in tallaabadan ay australia ku raacayso shuruucda caalamiga ee waajibaadka ku ah israa'iil ayaa iyadu dafirtay xukunkii maxkamadda i c j iyadoo ku tilmaantay mid haldhan uun u raran shaqaalaha cisbitaalka ayaa sheegay in ugu yaraan toddobiyo toban qof lagu dilay weerar israa'iil ay ku qaatay bartamaha iyo koonfurta khaza iyadoo isticmaalaysa taangiyo iyo diyaaradaha aan cidna wadin ee darownka la yidhaahdo tirada dadkan dhintay ayaa waxaa xaqiijiyey suxufiyiin u shaqeeya warbaahinta associated press iyagoo tiriyey markaasi meydadkii halkaasi ku dhintay ukrainna waxa ay sheegtay inay u isticmaashay hub maraykanku sameeyey inay ku burburiso buundo raashku leeyahay oo ku taala gobolka kurski tan ayaa ka mida guulihii u dambeeyey ee ukrain ay ka gaartay dagaaladan iyadoo muddo laba toddobaad ka badan hadda gudaha u gashay dhulka ruushka dhanka hawadana maanta roobab ay toddobiyo toban bay ahayd magaalada melbourne sydneyna waa daruuro iyo labaatan iyo labo halka australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay lixdan iyo lix senti oo dollarka maraykanka ah